haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkai martida mikrofoonka waxaa inoo hayaan ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa axmed daahir cilmi oo ah guddoomiyaha maktabadda qaranka somalilan una ololeeya horumarinta bulshada guud ahaan gaar ahaana nolosha dhinaca dhalinyarada hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada tan london ee marka hore kusoo dhawo barnaamijka
aada baad umahadsantay ridwaan aada baan ku salaamaya axmed muddo hadda sideed sanadooda ayaad ka shaqeynaysay hargeysa iyo magaalooyinka kale ee somalilan inta badanna xooga waxaad saaraysay maktabadda iyo sidii loo horumarin lahaa dadku inay bugaagta akhristaan kasoo koow taas intaana ku weydiinin maxay tahay khibradii aad ka dhaxashay ama aad ka faa-iiday intii aada joogtay somalilan marka laga hadlayo nolosha bulshada
aada baad umahadsantay ridwaan runtii waxaan ka soo maqnaa dalkii muddo imika waxaan kun iyo sagaal boqol sagaashankii baan ka imid adigu markaa almost imika waa soddon sano weeyey marka anoo labaatan sano ka soo maqan baan dalkii ku noqday waxaad dee dareemaysaa markaad dalalkan aynu joognay dibadaha aad ka noqoto in dalkii runtii dee baahi iyo badanna way jiraan horumar badan iyo xagga bulshadana way jiraan xagga ganacsigoo kale bulshadu runtii dadaal aada u xooga ayay sameeyeen iyo xukuumadii kala dambeeyeyba waayo waxaad ogtahay dalkan kun iyo sideed boqol iyo sideed iyo sideetankii dhibaato xooga oo aada u badan burbur boqolkiiba shan iyo sagaashan dalku uu duunsanaabaa ayaa lagu soo noqday koob iyo sagaashankii dabeedna dee markaad eegto marxaladda waktiga ay ku sugnaayeen dadku iyo maanta isbeddel weyn ayaa xagga walba xagga aqoonta xagga dhismaha xagga ganacsiga waxyaalo badan baa dalka kusoo kordhay markaa runtii in isbeddel weyn dhacay baad dee dareemaysaa inta ay joogeyna maalin walba dalku hore u marayey dowlad welibana waxay soo kordhisaba iyadana waxbay soo kordhinaysay waayahay axmed arinta ku saabsan maktabaddan aada furtay ee hadda sii ballaaranaysa ee gaartay magaalooyinka kale markii aada bilowdeen iyo hadda maxay ku kala duwan yihiin kobaceeda xaguu gaaray dadka bugaagta ka qaata intay dhan yihiin dadku sidii hore ma ka duwan yihiin marka laga hadlayo wax akrinta
runtii iminka maktabaddan waa maktabadda ugu weyn somalilan markii aanu dalka ka bilownayna waa waa maktabadii ugu ballaadhnayd ee intaa la ekeyd ee national library dalka laga sameeyo marka baahi weyn weyn ayaa loo qabay maaha uun xagga wax akhriskee meel taariikhdii ummaddani lahayd suugaantii dhaqankeedii lagu keydiyo ayay maktabaddani noqotay iminka maktabadda ugu yaraan bishii waxaa soo booqda dad ka badan afar saddex kun saddex ilaa afar kun oo ardayda jaamacadaha iyo dadka dee wasaaradaha ama hay-adaha u shaqeeya waxay noqotay goob dhalinyaradu aaraadooda iyo fikirkooda ay kusoo bandhigaan goob lagu kulmo oo hadday noqoto ardaydii jaamacadaha kala duwan dhiganayey waa iminka caasimadoo kale ilaa dhowr iyo toban jaamacadood baa ka jira marka iyadana waxaa samaysmay bugaag aada u tiro badanna horta waanu geynay naadiye badan baa iyaguna dalka ka jira oo wax akhris waxaa kaloo gobol walba ka samaysmay maktabad gobolka sida iminka berberow kale library aada u weyn bay leedahay gabiiley magaalada iyadana library weyn oo iminka gabagabo ku dhow baa socda salaxley iminka iyadana waa la bilaabayaa barco meel hore u dhisnayd baa iyaduna naadi weyn oo ka jira uu ka sameeyey borama isna borama public library baa isna jira in qeyb weyn laga dhisana iyaduna way runtii markaa runtii waxay soo kordhisay wax akhriskii iyo qoraalkii oo isaguna runtii dalka aada dhalinyaradu ay bugaag badan aada u soo saaraan waxaa kaloo jira inay dood cilmiyeed goobo ay ku galaan oo dhalinyaradu aan dee cidina lacag ka qaadayn ay helaan oo imika wiiggii wax laga yaabaa marag ku qabtaan waa gartay axmed dhinaca haddaan eegno dhalinyarada dee dadka ugu badan ee maanta ku nool somalilan guud ahaan ama soomaaliya o dhan waa dad maaragta dhalinyaraha boqolkiiba shan iyo toddobaatan ayaa lagu tiriyaa sideedaas sanadood ee aada joogtay shaqala-aan badanna waa ay jirta oo dhalinyarada haysatay tahriib badanaa dhacayay marka baahi intee la eg ayaad is leedahay dhalinyaradu way u qabaan in ay shaqooyin helaan adigase maxay tahay waxa aada soo aragtay ee rasmiga ah
runtii saaad sheegtay waa da-da ugu badan ee jamhuuriyadda imika somalilan oo kale boqolkiiba shan iyo toddobaatanka ama boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyarada ka yar shan iyo soddon jir waxa weeye horta xagga waxbarashada aada bay dhallinyarada waxu barataa dadaal badanna way sameeyaan laakiin maadaama ad ogtay in aan dalkeenna dalka jamhuuriyadda somalilan aanay dee warshado badani iyo mashaariic waaweyn oo dhallinyarada ay u shaqo tagaan aanay jirin badanaa waxa weeye waa kambaniyada ganacsiga iyo dee inay xukuumaddan u shaqo tagaan marka shaqaalay badan oo baahsan ayaa jirta laakiin isbedello weyn baa si aad ogtay geeskeenanba ka socda taasoo ay hormood ka tahay jamhuuriyadda somalilan iminka waad ogtoo berberaa dekedii dib baa loo wadaa oo loo dhisayaa oo d p wal baa gacanta ku haysa wadada berbere ilaa wajaales ku xidhee iyadoona etoobiya tegaya way socotaa waxa weeyaan somalilan waa geedkii laga gelayay qaaradan africa ama geeska africa ilaa central africa markaa rajo weyn baa jirta laakiin shaqalay badanna way jirta marka anu hal jeer waxyaalaha soo jeediye ama ay tahay inaynu samayno oo si aynu shaqaabuur dhalinyarada uga samayno imika waxaan qabaa dalka in dhowr warshadoodo waaweyn laga samayn karaya ama marka horena waxaa muhiima in baayamusterka dalka iyo dowladduba ay iyagoo shuruucdii iyo nidaamkii ganacsiga runtii u fududaynaya iyo sidii sheerar loo geli lahaa in imika maadaama dekadii socoto iyadana wax loo baahaya in kollejyadan farsamada gacanta dee haddii beritoola ay buumi noqoto oo la waayo cid iminka dadka badankooda ka shaqeeya waxa weeyaan waa dad ajanabi wey dadka dhismaha iyo qorxintiisa dhisaya waa ajanabi marka in koolajyadaa farsamada gacanta iyadana la badiyo in warshado badan oo
waa gartay marka waxaad aaminsan tahay haddii la kobciyo warshadaha iyo maalgashiga in shaqo abuur fiican uu dhici karo waxyaabaha kale ee inta badan marka laga hadlayo dee guud ahaan soomaaliya ka jira somalilanna runtii si weyn looga dareemay waxaa ka mid ah markay timaado arrimaha caafimaadka adeegyo caafimaad oo ku filan meeshii ma yaalaan waxaan la socnaa dad badan inay u safraan dibadaha si ay caafimaad usoo helaan ma dhalinyarada ka sokow iyo shaqada dadka waaweyn ee qaarkood laga yaaba inay mas-uuliyiin yihiin ee haddana banaanka caafimaad u doonanaya arrimahaas bal ka waran iyo adeegyada caafimaad ee loo baahan yahay
waxa wey waa runtaa wey imika waynu ognahay oo dalka cusbitaallo waaweyn oo casri somalilandna kama jiraan deegaanada kale soomaalida degtana kama jiraan markaa ugu yaraan labaatan milyan ilaa afartameeye milyan oo dhadhow ayaa marka la qiyaaso inagaga baxa dadkaa dibadaha loo dirayo waayo ugu yaraan toban kun baa qof walba kaga baxaya marka baahi weyn baa loo qabaa in baayac mushtarka iyo xukuumadduba sidii cusbitaallo dalka looga samayn lahaa runtii taasoo anugu qabo imika in ay soo dadejinaysaba way saaad sheegtay awel ninka taajirka ama ninka madaxdii markuu xanuunsado ama carruurtiisa iyo xaaskiisa bukoodaan dibadday ula carari jireen maanta arrinkan covid nineteen ilaahay naga nabadgeliyey wuxuu keenay in ay sinmaan ninkii faqiirka ahaa iyo kii taajirka iyo kii madaxda waayo labaduba haddii maanta ay dalka ku xanuunsadaan in dalka gudihiisii haddaanay dawada iyo dhakhtarkaa ka helin inaanay dibad u bixi karayn taasoo aynu ognayn diyaaradii caalamku kala xidhan yihiin oo susku socodkii iyo safaradii ay joogsadeen markaa taa waxaan qabaa in haddii in uun aynu caqli leenahay in wax laga baran doono oo dib hoos loogu eegi doono aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga axmed aad baad mahadsantahay ridwaan aad baan kuu salaamaya shukran intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay axmed daahir cilmi oo ah guddoomiyaha maktabadda qaranka somalilan una ololeeya horumarinta nolosha bulshada inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo idilo nabadgelyo